بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha yukrein oo markii ugu horraysay sheegay in ciidankiisa qabsaday muxaafadada kuruski ay hirgeliyeen mandiqada caasil ah iyo buundadii saddexaad oo laga burburiyey ruushka maxaa ka dhacaya gudaha ruushka oo dhex maraya moskow iyo nato waxaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaallada ka holcaya bariga qaaradda yurub hoosu dhaca ku yimid taranka inta badan bulshada reer galbeedka iyo waddamo badan oo dhaca qaaradda afrika oo samaynaya sar ukaca dhanka bashariga ah haddaba maxay tahay dabargo'a ku socda dowladaha reer galbeedka maxaase u sababa kumanaan carruur falastiiniyiin ah oo nafaqadarro ugu ildaran qidaaca khaza toban bilo oo dagaallo ah kadib maanta waxaad sidoo kale barnaamijka calamulyowm ku maqli doontaan sidee ayuu suldaankii dowladdii cuhmaaniyiinta suldaan cabdulxamiid athaani ugu guulaystay inuu dhiso qatareen oo isku xidha magaalada dimashiq ilaa madiina almunawara sideese ayay wax weyn uga beddeshay safarkii dheeraa ee muslimiinta ay ku aadi jireen xajka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجد wahagaag dhegaystayaal waa malin talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda yukrein valadimir zelenski ayaa ku dhawaaqay in ciidankiisa gudaha u galay ruushka ay sameeyeen mandiqada caasilka ah dagaalada iyadoo xukuumadda kiyef ay sii wado burburinta buundooyinka dowladda ruushka haddaba maxaa naga qarsoon oo ka socda gudaha ruushka ee halkaasi ku dhex maraya moskow iyo nato mise laga yaabaa in tani ay bilow u noqoto dagaal saddexaad oo mar kale dunida ka qarxa arrimahaasoo idil ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonnaa waxaana soo dhoweynayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed ugu horeyn maxaa ka soo kordhay loolanka u dhexeeya dowladaha saliibiyiinta ruushka iyo yukrein bismillaah waan dhowahay suhayb dagaalka wadanka ukrain oo soo bilowday bishii februari sanadii labada kun laba iyo labaatankii ayaa runtii wuxuu galay marxalad xasaasi ah dowladda ruushka oo faktii hore dagaalka ku firfircooneed islamarkaasna qabsatay inta badan magaalooyinka waaweyn ee wadanka ciidamadeeduna ay kaabiga u jirsadeen magaalada kiev ee caasimadda wadanka ukrein ayaa hadda waxay wajahaysaa turaanturooyin milatari iyo mid siyaasi ah oo isku xigxiga hadda arrinta ku cusub waxay tahay in dagaalkii gudaha wadanka ukrein ay xukuumadda kiev ay u rartay gudaha wadanka ruushka weliba ay ku guulaysatay islamarkaasna guuldarooyin qaraar ee dhaxal siisay ruushka runtii lama filaynin in quwadda labaad ee dunida dhanka milatariga sidan loo galo falanqayaasha milatariga iyo qoraayaasha ayaa madaxwareer waxay ka qaadeen mucaadalada dagaalka ee sida lama filaanka ah uu u bedelay valadimir seleniski madaxweynaha wadanka ukrein oo la oranayey ninkan wuxuu ku bixi doonaa gacanta ciidanka ruushka markii qasriga madaxtooyada la duqeeyey sirdoonka ee ruushka ay sheegeen inay baaxsanayaan si lama filaan ah ayuu mucaadalada ugu dabagediyey ruushka arrinta cusub waxay tahay in ciidanka ukrein ay xuduudda ka tallaabeen ayna cumqiga ruushka meel shan boqol labaatan kilomitr u jirta magaalada caasimadda moscow ay ka dagaalamayaan arintaas ayaa hadda ku cusub loolanka u dhexeeya ruushka iyo ukrein waxaana la dhihi karaa siraacan uu ka gudbay mid u dhexeeya laba dowladood oo ah moscow iyo kiev hadda wuxuu tis toosa ugu dhexeeyaa nato iyo ruushka oo weligoodba ahaa khusuum dagaal qabuu u dhexeeyey inkastoo weli labada dhinacaysan dagaal foolkafool aysan gelin haddana eh, waxaa muuqata in ruushka dardartii iyo wixii eh, filashada ahayd ee laga filayey uusan la imaanin waan gartay sidee ku dhacday in ruushka oo leh ciidan ay dunida galbeedka ka heebaysato islamarkaana ku hubaysan quwadda nukliyerka si fudud xuduuddiisa loo jiro Een, waad mahadsan tahay Eh, lixdii bishan agoosto si lama filaan ah ayay ciidamo ka tirsan eh, dowladda ukraine waxay ku jireen difaacyadii ciidanka ruushka ee yilay mandiqada loo yaqaano somi oo ah gobol dhaca xuduudda ay wadaagaan wadamada ukraine iyo ruushka Een, halkan waa meesha ay ka bilaabatay qisada een, sida aadka ah looga hadalhayo dunida Een, riwaayado kala duwan ayaa laga soo wariyey sida ay wax u dhaceen Eh, waxaana ugu dhowaa cadeymo uu bixiyey mas-uulka sirdoonka caskariga ee wadanka ruushka kaas oo sheegay in ciidanka ukraine eh, kun askari ay iska soo hormariyeen kunkaas askarina ay ku guuleysteen in ay een, siligii danabaysnaa iyo miinooyin tiro badan oo ku daadsanaa xuduudda ay furfuraan wuxuu sheegay in siddeetan askari ay halkaas kaga dhinteen ciidanka ukraine kadibna ay ku guuleysteen in dhammaanba ee waxyaabihii caqabadaha ku ahaa milatariga ay ka leexiyaan oo ay ka mid ahaayeen siliga danabaysan iyo miinooyin tiro beel ah oo ciidanka ruushka halkaas ay ku aaseen ninkan milatariga ka tirsan wuxuu sheegay inay qabeen tababar heer sare ah oo reer galbeedka uu soo siiyey ciidanka ukraine kadibna ciidamadaas ayaa gudbay Ee, waxaa xigay in ciidamo lugta ah iyo kuwa gaadiid wata ay soo jiireen xuduudka waxaasoo idil waxaa ka horreeyey een, arrinta istikhbaaraadka ama sirdoonka oo ciidanka Ukraine si aad ah ay ugu firfircoonayeen waxay adeegsanayeen diyaarado drones ah kuwa wax basaasa iyo kuwa wax tuqeeya intaba Een, waxaa sidoo kale la sheegay in qalab casri ah oo ay wateen uu ku guuleystay in tashwiish iyo shoocac uu ku furo qalabkii isgaarsiinta ee ciidamada ruushka dhowr saldhig oo ciidanka ruushka ay ku lahaayeen iyo gaasaas ayaa muddo ku siman hal saac Een, waxay awoodi waayeen in dhexdooda ay xiriiraan kadibna waxaa laga warhelay ciidamadii oo gudbay wax ka badan shan iyo toban kilomitir oo cumqiga u galay mandiqadan ama muxaafadadan lagu magacaabo ee kooriski mar xeero iyo fanaal ay kala dhaceen ayuu soo hambaabiray ruushka Ee, wuxuu isku dayay in ciidamadii ee, xuduudda ka soo gudbay uu jidgooyooyin u dhigto Een, ciidamadaas waxaa la sheegay in dhowr ee, maalmood wax gurmad ah aysan helin dhanka dhulka maadaama ciidanka ruushka ay u dabamareeyeen oo wadooyinka ay ka xireen kadibna ciidamada yukrainiyiinta oo isku tashaday isla markaasna eh, horey usii qaatay saad ayaa waxaa loogu kordhiyey saad ay dhanka cirka ka tuurayeen diyaarado dronis ah oo reer galbeedka ay ugu deeqeen een, dowladda ukraine sidaas ayayna wax u dhaceen baa laleeyahay waa riwaayadda laga soo tebinayo dhanka ruushka laakiin ukraine ilaa iyo hadda waxay aad uga gaabsanaysaa inay bixiso macluumaadyo dheeraad ah oo ku aadan qaabkii ciidankeedu halkaas ay u jireen marka laga soo tago inay soo bandhigayso een, guulo waaweyn oo ciidankoodu ay xaqiijinayaan Een, dowladda ruushka tasriixaadka ugu dambeeyey oo madaxdeedu ay bixiyeen ee waxay ku sheegtay in degmooyinka laga qabsaday ay ka badan yihiin siddeetan iyo laba degmo isbuucii lasoo dhaafay waxay ku soo koobtay siddeed iyo toban degmo laakiin ciidamada yukrainiyiinta ayaa taqadum sii sameynaya Een, arrimaha kale ee meydaanka dagaalka laga soo wariyey waxaa ka mid ah in ciidanka ee, dowladda ukraine shalay iyo daraadba ay duqeeyeen saddex ka mid a buundooyinkii ugu muhiimsanaa ee ciidamada ruushka ee ku teersanaa xuduudda ay wadaagaan labada wadan Een, waxaa la leeyahay saddexdan buundo ee la duqeeyey lana burburiyey waxay ahaayeen rajada ugu muhiimsan ee faladimir putin uu ka lahaa in dib uu ugu nidaamiyo ciidamadiisa ayna ku rogaal celiyaan gobolkan muhiimka ah ee lagu yahaanaystay faladimir putin Een, muuqaal uu faafiyey taliyaha ciidamada ukraine ayaa laga dhehan karay laxadaadkii diyaaradda daroniska ay burburinaysa mid ka mid ah saddexdan buundo oo runtii muhiimad gaar ah u lahaa ee milatariga ruushka waxaa falanqeeyaashu ay sheegayaan in tani ay keenayso in bile ay ku qaadato een, ruushka in sufuufta ciidamadiisa uu dib u nidaamiyo Een, sababta ku riixday ukraine in weerarkan ay qaadane ee, waxaa lagu sheegay inay doonayso in culayska ay ka qaado duulaan ee, ciidamada ruushiyaanku ay ku qaadayeen magaalooyin ay ka mid yihiin kharkiyev iyo gobolka donistic oo weli ciidanka ruushka ay ka taqadumayaan Een, taliyaha ciidamada ukraine ee mar uu hadlayay wuxuu sheegay in duulaankani uu yahay mid guuleystay ayna tahay qaniinyo qaniinyo ayaa kaa fujisa ruushka maadaama gudaha wadankiisa uu qabsaday ee, ee, ukraine iyana waxay dooneysaa in awood ay ku yeelato gudaha wadanka ruushka Een, arrimahaas waxaa ka muhiimsan cadeymo xalay fiidkii uu jeediyey valadimir seloniski oo markii ugu horreysay tafaasiil ka bixiyey ujeedka ukraine ay ka leedahay inay ku duusho magaalo ay leedahay ee, dowladda ruushka Ee, seloniski wuxuu sheegay in ay doonayaan in mandiqad caasil ah oo ka caagan militariga ay ka sameeyaan gudaha wadanka ruushka ayna ku ilaaliyaan maxamiyaadka kale ee ukraine ee xuduudda ku teersan isagoo eh, la hadlayey telefishinka afka dowladda ku hadla wuxuu sheegay in qorshuhu uu guuleystay waxaa keliya hadda dhimana ay tahay in difaacay soo xirtaan oo ay ka dhabeeyaan eh, qorshahan militari oo ay dejiyeen Eh, arrimaha kale oo sida aadka ula madax wareeray valadimir putin waxa ay tahay sida howlgal sidaas u weyn ee uu ogaan waayey een, sirdoonka federaaliga ah iyo midka ciidanka waxaana la sheegay in janaalala sarsare oo ka tirsanaa ciidamada ruushka een, shaqada laga eriyey islamarkaasna agaasimihii madaxtooyada oo hore u ahaa jaasuus ee hadda la geeyey ee taliska sirdoonka ee ciidanka militariga ee wadankaasi ruushka marka arrimahaas ayaa ee, gudaha wadankaasi ruushka laga hadalhayaa loolanka ee u dhexeeya ee ukraine iyo ruusiyana hadda wuxuu yeeshay daabic caalami ah wuxuu ku gudbay mid oo maxalli ah ee waxaana muuqata in hardankii u dhexeeyey nato iyo warso uu sii karaar qaatay
ciidamada ukraine in dharaar cad ay qabsadaan muxaafadada kuuriski maxay uga dhigan tahay ruushka iyo dowladaha reer galbeedka ee xukuumadda kiyef taageera
Een, suheyb marka labaad mahadsan tahay in ciidamada ukrainiyiintu ay la wareegaan muxaafadada ee kuriski een, faa'iidada militari oo ay leedahay waxaa ka qara weyn faa'iidada siyaasi ee daakhiliyan iyo khaarijiyanba valadimir seleniski ay usoo hoynayso iyo dhabarjabka iyo wejixumada een, caalamiga ah iyo gudaha ay usoo hoynayso valadimir putin Een, mandiqada lagu magacaabo kuriski amba kuriski waxaa loo yaqaano waa maxadada ugu horeysa ee ruushku ka soo saaro birta culus una iibgeeyo dunida waa gobolka ee ay ku yaalaan warshadaha ugu waaweyn ee birta lagu sameeyo Ee, arrinta kale waa magaalo ay ku tilmaamaan inay tahay almajdul caskari magaalo sharafeed military ayaa ee, ugu astaysan matxafka qaranka ee wadanka ruushka magaaladan waxay ahayd meeshii ee, lagu jebiyey ciidamada ee, isbaysiga oo hogaaminayay hitler ee naaziyiinta jarmalka marka laga soo tago magaalada ee, santi petersburg waxay ahayd meeshii ay daasanaayeen taangiyada iyo qalabka cuslaa ee jarmalka marka macnaheeda militari waxaa ka weyn baa laleeyahay macnaheeda taariikheed Een, isbuucii lasoo dhaafay ee, wargeys ka soo baxa wadanka jarmalka wuxuu sheegay in siddeetan iyo kow sano kadib ay ku faanayaan in taangiyadii jarmalka ay ku sugan yihiin kuuriske waxaa si deg deg ah ugu jawaabay dimitri medevid oo sheegay in ay iyana badbaarliin qabsan doonaan taas waxay muujinaysaa sida marnaba ruushku uusan kaga gorgortameynin sihaysashada ukraine ee magaaladan muuqaalo ee lagu faafiyey barta telegramka waxay muujinayeen ee magaalada oo kor laga sawiray islamarkaasna ciidamada ukrainiyiinta ay ku sugan yihiin meelaheedii taariikhiga ahaa xaruntii gobolka een, xaruntii ee, caskariga waxaa kaloo laleeyahay magaaladan waxaa kaabiga ku haya oo wax ka yar soddon kilomitir u jirta warshada labaad ee soo saarta tamartan nuclearka ee wadanka ruushka ee isbuucii lasoo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka bayaan deg deg ah oo ay soo saartay waxay kaga digtay een, ukraine in warshadaas ay qabsato oo haddii ay qabsato musiibo weyn ay ka dhici doonto Ee, waxaana wargeyska new york times uu sheegay in haddii ciidanka ukraine ay qabsadaan maxadadan nuclearka ee soo saarta ay gorgortan kaga dhigan doonaan maxadada ee zaporojia ee dowladda ukraine ay leedahay oo ruushku ay qabsadeen sanad ka hor Een, marka ee, kuriski waa maxaafadad noocaas ah oo muhiimadeeda dhaqaale mideeda militari iyo mideeda taariikheedba ay ku weyn tahay valadimir putin ee dad badan waxay isweydiinayaan putin maadaama ee, meel adag laga taabtay muxuu u isticmaali la-yahay hubka wax baabi ee nuclearka Een, ururka nato qudhiisa weli taxafud iyo kagaabsasho ayuu sameynayaa inuu ee, dhex dabaasho ka hadalka qadiyadda ku aadan kuriski Een, waxaa la wada sugaya waxay tahay jawaab celinta carada leh ee ruushku uu qaadi doono ee, maadaama ay tahay guuldaradii ugu horreysay ee soo gaartay ee, xukuumadda moscow tan iyo wixii ka dambeeyey waxaa loogu yeero dagaalkii labaad ee adduunka gabagabadiisii sannaddii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintiiga wargeysada waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen ilyas cabdulaahi suwib aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan markan soo qabanayaa mid ka mid ah saxiifadaha isbuuclaha ee ka soo baxa dalka maraykanka waxay daabacday warbixin ku saabsan cilmiga bashariga taasoo ay uga hadlayso hoosudhac ku yimid taranka dadka ee qaar ka mid ah dalalka dunida majalladda oo soo xiganaysa hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda waxay sheegtay in tirada dadka dunida ay hoos u sii dhacaysa marba marka ka sii dambeysa sannadaha soo socdana la filan doono in hoosudhacaas uu ka sii hoos mara halka uu hadda yahay inkastoo dowladaha qaar ay tirada dadkoodu ay xawli ku sii socoto haddana celcelis ahaan waxay warbixintu tibaaxaysaa in waddamo badan oo dhaca daafaha caalamku uu dadkooda ku yimid hoosudhac ballaaran sida uu qabo tomas sobotk oo ah agaasime ku-xigeenka macadka demogaraafiga ee xaruntiisu ay tahay magaalada vienna ee caasimadda dalka estri waxa uu sheegay in hoosudhacan ay sii socon doonto muddooyinka soo aadan waana iyadoo wax lagu dhisanaya buu yidhi heerka dhalmanyarida iyo gabowga ku sii baahaya dalalkii ay dadkooda ugu badnaayeen dunida sida shiinaha jabaan iyo kuuriyada koonfureed iyadoo sannadkii lasoo dhaafay oo keliya uu shiinuhu la kulmay hoosudhac dhanka bashariga ah oo gaaraya ilaa saddex milyan oo qof waddamada dhaca bariga qaaradda yurub ayuu wargeesku sheegayaa in iyagu ay yihiin kuwa wajahaya hoosudhaca ballaaran ee dhanka bashariga iyo qaar ka mid ah dalalka dhaca koonfur laatiin amerika sida bortarico iyo kuuba c i edu waxay sidoo kale sheegtay in waddamada ugu badan ee wajahaya hoosudhaca dhanka bulshada ay ka mid yihiin latfiya lithuania poland romaniya iyo estoniya hay-addan ayaa sidoo kale dhanka kale soo tixday qaar ka mid ah dowladaha ugu badan oo ay bulshadooda sannad weliba samaynaysa kobaca waxaana ka mid ah dalal badan oo dhaca qaaradda afrika oo ay ugu horreeyaan suudaanta koonfureed niger angola benin iyo ecuadorial geni dhanka kale waddamada dhaca dhulka loo bixiya bariga dhexe sida warbixintu ay tibaaxday bulshooyinkooda iyaguna waxaay ka mid yihiin kuwa tarankoodu uu sarreeyo sannadahan dambe waxaana waddamadaasi ka mid ah filistiin ciraaq yeman cumaan sacuudi carabiya iyo suuriya waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda ugu dambeysa ee xubinteenna maanta waxayna noqonaysaa sharqul awsad oo ka soo baxda dalka ingiriiska waxay daabacday warbixin ay ku qaadaadhigayso boqolaal kun oo carruur filistiiniyiin ah oo la ildaran xaalad macluul ah halka qaarkoodna ay wajahayaan xanuunno kala duwan gudaha filistiin gaar ahaan khazana ay ku yaraadeen kaalmooyinka caafimaad ee kala duwan hay-adda qaramada midooba u qaabilsan waxaa loogu yeero carruurta ayaa sheegtay in boqolaalkan kun ee carruurta ah ee la ildaran macluusha ay qarka u saaran yihiin xaalad geeri ah haddii ay waayaan gurmad deg deg ahna xaaladoodu ay khatar ku jirto dhegaystayaal intaas ayaan uga baxaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan iminkana aan idinku wareejiyo walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyom ayaan isla soo gaarnay sidee suldaankii dowladdii cutmaaniyiinta suldaan cabdulxamiid athaani uu ugu guulaystay inuu dhiso qatareen oo isku xidha magaalooyinka dimashiq iyo madiina almunawara sideese waddadani u soo yaraysay safarkii dheeraa ee muslimiinta ay ku aadi jireen xajka arrimahaas oo idil warbixin soo koobaysa waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabdiqaadir jidka tareennada alxijaas ama laxamiidiya wuxuu guul taariikheed oo dhanka jiriirnimada u ahaa muslimiinta iyadoona mashruuciisa uu ah xilligii uu joogay suldaankii cuhmaaniyiinta ee cabdilxamiid athaani horaantii qarnigii sagaali tobnaad waxaana hawshii dhismihiisa ay socotay muddo siddeed sana oo xidhiir ah jidkan oo lagu magacdaro alxijaaz ama alxamiidiya iyadoo loo nisbeynayo suldaanka cuhmaaniyiinta ee ah marna isku xidha magaalooyinka dimashaq iyo madiinatulmunawara wuxuuna ahaa mashruuca keliya ee muhiimka ah oo si wada jir ah u maalgeliyeen muslimiinta caalamka gaar ahaan waxaa lagu dhisay dhaqaalihii dowladda cuthmaaniyiinta iyo tabarucaad qayb ka ahayd deeqaha muslimiinta waxaa jidkan tareen uu kacdoon iyo horumar ganacsi mid dhaqaal iyo sidoo kale dhismoba u horseeday magaalooyinkii alxijaas sidoo kale wuxuu safarkooda u sahlay allah fadigii xujiyada oo ku safri jiray masaafo qaadata saddex bilood hase ahaatee wuxuu jidkan burburin kala kulmay kacdoonka carabta arrinkaasoo sabab u ahaa ingiriiska wuxuu xilligaas ka dambeeyeyna ma aysan guulaysan isku dayo dayactiri dib u habeyn loogu samayn lahaa jidkaasi marka laga hadlayo fikradda mashruucan waxaa qadkan loo bixiyay alxijaas oo ah magaca mandiqadda laga dhisay ee ku taal galbeedka jasiirad weekaha carabta halkaas ay ku yaalaan magaalooyinka sharafta badan ee maka iyo madiina iyadoona diiwaanada cuthmaaniyiinta uu dariiqan ugu jiro magaca jidka tareenada xijaas ee alxamiidi sidoo kale maraajic taariikhi ayaa iyagana jidkan ugu yeertaa jidka tareenada ee alxariir sababuu ku aadan saameynta siyaasadeed dhaqaale ahaani sidoo kale midda bulsho ee muhiimka ah ee dariiqan uu u lahaa mandiqadda muddadii uu shaqaynayey dhisidda jidkan ayaa ku timid kadib fikrado kala duwan oo ay soo jeediyeen injineero kasoo kala jeeday daafaha caalamka waxaana tasharles sambel oo ahaa injineer amerikaan ah balse asal ahaan kasoo jeeda jarmalka oo sanadkii kun sideed boqol labaiy toddobaatanki wuxuu injineer kasoo jeedaa jarmalka oo lagu magacaabi jiray welham von barsel oo isna ku teliyey isku xirka magaalooyinka aasiya ay ka talinaysay dowladda cuthmaaniyiinta waxaana kun sideed boqol toddobaatan afartii lasoo jeediyey fikrad kale oo ahayd in la sameeyo jid isku xira shaam ilaa maka makana ka baxa oo kusii xira magaalada jidda sidoo kale waxaa jirtay fikradda ah in la dhiso jid ka bilowday xayfa ama cagka kaasoo ka gudba bartamaha jasiiradda carabta islamarkaana xiriirsan ilaa kuweyt halkaasna laga sii ambaqaado jid kale oo aadaa dhanka basra fikraddaas oo sanadku markuu ahaa kun sideed boqol toddobaatan sideedii uu soo jeediyey injineerka ingiriiska elfiniston dalambal hase ahaatee kharashka mashruucaas ku baxaya oo aad u badnaa ayaa caqabad ku ahaa fulinta xitaa mid ka mid ah afkaarta kala duwan ee lasoo bandhigay dhankiisa wax ka badan hal qarni oo kaamil ah ayuu suldaan cabdilxamiid athaani dadaal xooggan ku bixinayey sidii dhulalka ay ka talinaysay dowladdiisa ugu soo xiri lahaa magaalada istanbuul una soo hosgeyn lahaa ciidamadiisa si ay u ilaaliyaan amniga safarada si gaar ah xujiyada oo safarkooda xajka u soo mariyey masaafo dheer oo qaadata muddo ka badan laba bil lana kulmayen xadgudubyo kala duwan iyo xatooyo joogto ah oo uga imaanaya kooxahi qudaac duruqa ahaa oo ay qayb ka ahaayeen sariibiyiinta mashruucan ayaa in muddo hoos loo dhigay oo lasoo xiray buuggiisa hase ahaatee waxaa goor dambe la siiyey mudnaan hor leh markii wasiirkii howlaha guud ee xasan fahmi baasha uu sanadkii kun sideed boqol sideetankii soo bandhigay liis uu kusoo bandhigayo qorshe dhammaystiran oo ku aadan dhisidda jid tareen oo mandiqada anadool ku xiray jasiiradda carabta kaasoo kasoo bilowda magaalada asmiir sii maraya qoonyo iyo xalab iyo dimashaq jid ka bilowda oo aada magaalooyinka maka iyo madiina ayaa qayb ka ahaa liiska uu soo bandhigay xasan fahmi hase ahaatee daruufihii maaliyadeed ee jiray ayaa caqabad ku ahaa hirgelinta mashruucaasi waaligii xijaaz ee isna kun sideed boqol sideetan afartii wuxuu soo jeediyey fikrad uu ku muujinayo ahmiyadda ay leedahay waddo jidadka tareenka ah oo laga dhiso deegaanada xijaaz si looga hortago iskuday kastoo xadgudub ah islamarkaana soo wajaha mandiqadda waxa uu sanadkii kun sideed boqol labaiy sagaashankii soo cusboonisiiyey fikraddiisii isaga oo mar kale kaashanaya dukumiintii uu ku xusan yahay sarkaalkii lagu magacaabi jiray sulaymaan shafiiq iyo waalidkiisa oo xil saarnaa ammaanada arrimaha xajka waxaana kusoo gudbiyeen dukumiintiyadooda muhiimadda istiraatiijiyadda dhismaha waddooyinka tareenada sagaashamaadkii qarnigii sagaali tobanaad ayaa dib loo soo nooleeyey hadalhaynta soo jeedintii ahayd in la dhiso jidka tareenada waxaana axmed casad baasha al caabid oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda cuthmaaniyiinta ee ku sugnaa magaalada dimashik uu kun sagaal boqol labaiy sagaashankii soo hindisay qorshe faahfaahsan oo ku aadan mashruuc ka qarash yar kuwii hore loo soo bandhigay wuxuuna soo raaciyey waxtarka mashruucaas ee dhinacyada amniga dhaqaalaha dhanka siyaasadda islaamka oo adeegidda bulshada iyo ahmiyadda dhaqaale ee uu yeelanayo dariiqaasi casad baasha wuxuu ku lug lahaa kol horeba afkaartii hore loo soo jeediyey ee la xidhiirtay mashruuca dhismaha xilli uu qayb ka ahaa mas-uuliyiinta dowladda ee magaalada jidda waxaana uu lahaa aragtiyo ku aadan dhismaha khad isku xara shaam iyo xijaas si loo ilaaliyo badqabka xujiyada waxaana la sheegaa in fikraddiisii ay heshay taageero xooggan iyadoona la taliyihii dhanka militariga ee suldaankii cuthmaaniyiinta uu eeyiday islamarkaana soo dhoweeyey aragtidiisa kaasoo usii gudbiyey dhanka maxamed shaakir baasha oo ahaa taliyaha ciidamada kaasoo sameeyey sawir ku aadan khadadka la soo jeediyey qarashka ku baxaya iyo farsamadiisa sidoo kale waxaa jiray soo jeedin kale oo ka imaanaysa dhanka masar taasoo suldaanka ku baraarujinaysay halista ka dhalan karta fargelinta ingiriiska uu ku hayay afrika badda cas iyo yemen iyo sidoo kale cadaysyada ay la kulmayeen deegaanada alxijaaz ee loo yaqaan halka ay ku yaalaan maka iyo madiina waxaana kun sideed boqol toddoba iyo sagaashankii uu axmed mukhtaar baasha uu soo gudbiyey fikradda in la dhiso khad dimashik ku xora kanaalka suweys iyo mid magaalada quuniya ee mandiqada anaadool ku xora magaalada dimashik golihii wakiilada iyaguna ka niqaashayay dukumentiyadii soo gaarayey waxaana kun sideed boqol sideed iyo sagaashankii ay isku afgarteen ahmiyadda uu leeyahay mashruuca la soo jeedinayo hase ahaatee waxay dib u dhigteen daraasiintiisa masaadirta qaar ee sidoo kale tilmaamaysa in saxaafi ka soo jeeday dalka hindiya oo lagu magacaabi jiray moxamed insha allah uu soo ibraasiyey islamarkaana uu mugdigii iyo midmadowgii ka saaray fikradda ahayd in la dhiso khad isku xira min dimishik ilaa magaalada madiina isagoo warkaas ku faafiyey dhammaan warbaahinadii kala duwaneed ee caalamka islaamka ficlu bedelidda fikraddan waxay ahayd mid ka mid ah armihii uu ku taamayey suldaankii cuhmaaniyiinta islamarkaana uga hadlay xusuus qorkiisii kun sideed boqol sideed iyo sagaashankii laba sano kadibna wuxuu shaaciyey fulinta mashruucaas oo uu ku tilmaamay xamladii qadiimiga ahayd isagoo kasii ambaqaadaya dadaalkiisii ahaa xoojinta iskuduubnida ummadda islaamka awoodda dowladda iyo saameynteeda istaraatiijiyadeed sanadkii kun sagaal boqol ayuu amar ku bixiyey suldaanka in la dhiso khadka tareenada ee dimashik ku xireeya magaalada madiina kaasoo sidoo kale gaaraa ilaa makatal mukarama iyadoo marino dhulka ahna laga garab dhisayo wuxuu suldaan cabdilxamiid isaga iyo lataliyaashiisaba go'aansadeen in mashruucaasi uu noqdo mid ku gaara dowladda cuhmaaniyiinta sidoo kale dadka muslimiinta marka laga hadlayo maalgelinta dhismaha iyo maamulkiisaba si ka duwan faragelin shisheeye arrintan ee loo arkayey hami aad u weyn oo caqabad ku ah dhaqaalaha iyo injineerinka iyadoo qaar badan oo ka mid a madaxdii dowladda ay ka shakiyeen awoodda suldaanka ee fulinta mashruucan marka loo eego halka uu leegyahay mashruucaasi injineeradii iyo sidoo kale khubaradii dhanka juqraafiga ayaa tilmaamayey in aanay suurtagal lahayn hergelinta mashruucaasi uu ku hami weynaa suldaankii cuhmaaniyiinta qarashkii la filayey inuu ku kaco dhismaha jidka ayaa la sheegay in uu gaari doono afar milyan oo lacagta liirada ah waa haddii uu dariiqaasi ku ekaado magaalada maka halka saddex dhibic shan milyan oo liiro uu noqonayo qarashka ku baxa haddii uu dhismahaasi ku koobnaado magaalada madiina lacagtaasna waxay ka dhigneed shan iyo toban boqolkiiba ilaa labaatan miisaaniyadda cuhmaaniyiinta xilli ay dowladdaasi la daaladhacaysay caqabad xoogan iyo daruufo maaliyadeed oo usii dheereyd deynta guud ee lagu lahaa oo aad u badnayd xilli ay cuhmaaniyiintu isugu darsameen daruufihii adkaay dhanka maadiga culeysyadii kaga imaanayay dowladihii reer galbeedka xamalaadkii maadeysiga iyo jaasjaaska ee ka dhanka fulinta mashruucan ayuu bilowday dhismaha kadib markii la daraasiyey dhammaan kheyraadka maalgelintiisa waxaa qorshayaashii miiska saarnaa ee dhismaha qayb ka ahaa in lacago laga soo amaahiyo bangigii beeraha ee cuhmaaniyiinta kaas sanad kasta bixinayay shan boqol kun oo liiro oo qayb ka ahayd qarashkii lagu dhisay jidka tareenada waxaana sidoo kale ay dowladda xoogga saaraysay masaadir dhowr ah oo laga maalgelinayay mashruuca kuwaas oo kale ah ilo rasmi ah oo sugan sida cashuuraha gaarka ah oo sanadkiiba laga keenayey laba boqol iyo konton kun oo liiro oo ah lacagaha kaalmada ee lagu soo rogay warqadaha boostada iyo qoondada xajka oo isu dheer yihiin dakhliga ka soo xarooda maqaarka xoolaha adaaxada ay gowracanayeen muslimiinta oo la iibiyo kuwaasoo lacagihii ka imaanaya ay qayb ka ahayn qarashkii lagu dhisay jidkaasi sidoo kale mashruucan awgiis waxaa waqaf laga dhigay oo lacag la-aan ay dadku ku heleeyeen mashaariic ay ugu muhiimsanaayeen ilobiyoodyada iyo kuwo kale sida dekadda xeefaa oo ay dadku ka heleeyeen adeegyo lacag la-aan ah muddadii uu dhismuhu socday kuwaas waxay ahaayeen masaadirta sugan ee uu ka imaanayey qarashka dhismaha jidka tareenada alxijaas sidoo kale waxay dadka muslimiinta lacago tabarucaad ah ka keenayeen daafaha caalamka waxay muslimiintii nataal ee koonfur afrika ay ku deeqeen kun liiro dadkii deganaa zangafuura waxa ay bixeen afar kun oo lacagaha geni sterliiniga halkay muslimiinta hindiyana bixiyeen tabarucaaddan boqol iyo konton kun oo liiro iskugeynta lacagahaasi waxa ay gaartay toddoba boqol iyo lixdan kun oo liiro oo lacagta cuhmaaniyiinta taasoo ka dhigneed toddoba iyo toban milyan oo farank sidoo kalena ahayd saddex meelood meel ka mid ah qarashkii loo qoondeeyey dhammaystirka mashruuca kaas oo ay taariikhaano badan ku tilmaameen guul la taaban karo islamarkaana lagu xusay lix mujallad oo qayb ka ah keedadka cuhmaaniyiinta ee magaalada istanbul waxaana ku diiwaansan bugaagtaasi in ka badan labaatan kun oo mutabaric oo ah dadkii isku xilqaamay dhisidda mashruucaasi iyo kuwii ka qayb qaatay haddaba qaabkii ay ku bilaabatay howsha dhismaha muddadii ay socotay waxyaabihii ay la kulantay mawaaqiftii soo maray waxaan ku eegi doonaa qayb kale oo dhammaystiru ah warbixintan haddii uu allah oggolaado كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها wahagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan kusoo gebagabaynay barnaamijka calamulyom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى